cudurrada laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka mid ahi cudurrada jadeecada iyo shuwanbiyoodka kuwaas oo ay carruur badani u geeriyoodeen sida uu v o a u xaqiijiyey cabdinaasir maxamed cabdi isku-duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka jubbada hoose isagoona sheegay in ku dhowaad kun qof oo isugu jira dad da ah iyo carruurba la dhigay cisbitaalada magaalada kismaayo kuwaas oo laga kala keenay degmooyinka iyo deegaanada gobolka jubbada hoose waxaana wararka laga helayo deegaanada nawaaxiga degmada jamaame ay sheegayaan in carruur toban gaaraysa ay u geeriyoodeen cudurka jadeecada haddoo kale waxaa dhib weyn lagu hayaa jadeeco oo soo bilaabatay bishii koowaadee sanadka laba kun labaatankii sanadkii hore aynu soo dhaafnay way soo xoogeysanaysa mar marka dambeysay haddana weliba waxaa u malaysa inaad u daranta dadkuna ay aad u baahsan yihiin oo meelo kala duwan ay ka imaanayaan meelo qaarna aan talaalkaba la gaarsiin karin ay ka imaanayaan soo marka waxay ka imaanayaan jamaame qeybeeda kala duwan meelo badanoo aad looga soo sheega dr beerxaan ay ka mid tahay janaac cabdallah kaamjiroon deegaano badanoo hadda ay adag tahay in oo la gaaro oo macnaha shaqo laga qabto cudurkii aadkii hooyooyin qaar oo wareysanay cisbitaalkan ka wareysanay isbitaalka Kismaayo hooyo laba canug saddex canug ka dhimatay kii afraad la soo carartay een cisbitaalka bukaanada guud ee cisbitaalka markuu soo bilowday la siixiifku waxay ku dhow yihiin 900 ilaa 1000 waxa ka dhintay laba bukaan inta cisbitaalka la soo siixiyey laakiin falilah alxamdu bukaanada iyo waxaa malaysaa dhakhaatiirta iyo maamulka cisbitaalka xooggii jiddiga u bixeen 900 kun qof ku dhow inay hal tahay inay laba tahay saddex saxda maxasuusta laakiin laba qof maximum markii la ugu badnaan laba qof ay tahay laakiin meelaha kale waxaa laga sheegayaa buuligaduuda kale oo maalin ka hor aan joognay inay dadka u dhintay naloo sheegay ilaa laba canug ah wiilkooda kale ilaa lix ilaa shan waxaasoo kale laga sheegaa iyobaarsan guri marka laisku daro maahan oo keliya meelaha cuduradan ay ka jiraan dhulka beriga ahi ee gobolka sidoo kale jasiiradaha gobolka jubbada hoose waxaa ka jira cudurka shuwanbiyoodka kaas oo carruur badani ay la ildaran yihiin sida uu inoo sheegay yuusuf maxamed ibraahim kowneen guddoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe islamar ahaantaana ay jasiiradaha ay hoos yimaadaan degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose degmada badhaadhe guudkeeda waxaa ka jiro xaalado hadeertaan ah shubanbiyood biyola'aan meeshaasita waxaa ka jiro xaalado aad isaga adag wakhtigaanna waxaa weye wakhtigii uu shubanbiyoodka iyo biyola'aantaba ay macnaha sabab ay u tahay oo biyola'aan baa ka jirto sida hadda manaaraani buurgaabo kudhaa madhowo juula jawaay istambuul warfeenle kulbiyow eriyadaas o dhan waxaa weye waa eriyada biyaha markii xiliyadan la gaaro wakhtigan jiilaalka ah biyo dhaaminta ka bilaabato yuusuf kowneen guddoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe ayaa u sababeeyey faafitaanka cudurkan shuwanbiyoodka xilliga oo kulul iyo biyo nadiifa oo aysan haysan dadka ku nool jasiiradahaasi taasi oo keentay in dad badani uu soo rito cudurkan kuwaas oo u badan carruur markay biyo yaraanta noocan ay dhacdo oo dadkii ay u soo haraan ama aysan haysanba wax ay markaas nadaafada biyo nadiif leh ay cabbaan oo ay dadkii u yimaado cudurkan hadda shubanbiyoodka ah meelo badan oo hadeertaan ka mid ah maxaa la yidhahdaa hoosingow iyo eriyadaasayto jadeeco iyo waxaa laga seegahayay xiiqdheer iyo barnaamijkan ah shubanbiyoodka ah qiyaas ahaan hadeertaan dadku hadda sida hadda magaalada kudhaa oo kaleeto carruurta ilaa iyo soddon iyo shan carruura hal wakhti baa noola soo sheegay saamaynta cudurkan uu ku yeeshay bulshada gobolka jubbada hoose inkastoo ay sii kordhayso maxaa uga qorshaysan wasaaradda caafimaadka ee maamulka jubbaland si loo badbaadiyo dadka ka fog goobaha caafimaad mar kale waxaa arrintaasi ka hadlaya cabdinaasir maxamed cabdi isku-duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka jubbada hoose dadka waxaa loo qabanayaa dadka waa la daaweynaya waana wacyigelin iyo dadkii de inay ka digto intuu hadda u hayo wixii uu cudur kasoo hortay in laga daaweeyo oo dee fuuq celin loo sameeyo daaweyn loo sameeyo daaweynta u baahan yihin dadkii kale uusan ku dhicinna macnaha ka digtoonaadaan oo laga wacyigeliyo oo waxyaabaha nadaafadda ku tacalluqa loo sameeyo insha allah waayo haddii kale mar kasta waxaa waaye macnaha intuu ku dhacayo haddii qof uu ku dhacayo dadka kale ku dhacayo sii badana xoogaa barbalem oo biyo xaggiisana wuu jiraayo oo dadka dee mar kasta haddii biyo nadiif aan la helin iyo masqulo dad ku filan daan helin mar kasta shuunboodi uu soo lalaabana aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo